waxaa jirta sheekooyin ay ka sheegaan halcadheere oo iyaguna been iyo isdabamar fara badan laga faafiyo marka siduu qamaan uu beri yidhi maansadu inay ugu baxdu iyo maxoolihii iyo kale ina cumar dagana uu odhan jiray afkanii isku weynadiyo weriga doonaayo n weriga ila soo sinay waafiyeen ay wacadkiilaadan maray hawad wadi maayo oo kale macno noocaasa oo wax kasta oo la yidhaah hebel iyo hebel oo reer hebelah iyo annagaa isu gabaynay oo saasuu yidhi ama saasaan idhi in la maqlo sheeko saasay faafiyeen dad u dhimanaya yaa jira oo sidaa ka dhiganaya taariikh iyo inay dad afxumeeyaan markaan ka gudbo ha sheekadii ay ku soo arooriyeen waxaan maqlay inay ka bilaabeen gobolnimo inay hibatoo hore naloo siiyey isagoon hanti lahayn tolkeena nala hore hal cadheera nalankiisa nala hayn jiraa saasay soo yidhaahdeen baa la ninka ereyada u dhiibay cali sharmaarkana nin lalkasa abuuba ahaa baa layidhi ama tanado aho hun leh yaa lagu naanays jiray waan maqalay erja dambe waxay tahay iyada muuji ka gudub wuxuu yidhi ninkii la odhan jiray marka hadalka la maqlay halac markuu yidhi qamaan waan u gab warin adeero caleen yaroo qonosho dhabayaco weeye aduu koor weyn ha ee xidhin qamaan ma yeelin inuusan yeelo yaaba ka sii fiicnayd halkaad cali sharmaarkowna tidhi wahufiya beeneed waana hijo godobeed raggaad naga hafraysaaye haraanka iyo faanku waa xayid kala dheere harti waxaan ku nacay dheef yar buuxiyin dhan moodaaye gobolnima hadday hidata hore lagu siiyey qof maxaad u tidhi wiil martee hilib intaad siisay hadallo sidaa u yeedhaya iyo wax la mida ayuu qamaana soo celiyey marka cali dhuux baa meel ka soo yiri hal oo hir dheer le-eg hadduu hogab ka soo muuqdo idinkoo lahaydihiba waad wada habaartaane harti maxaad ku geliyay dahi hore hadduu keenay cali dhuux bay ka soo yeedhay ninki la odhan jiray xuseen dhaqaleed iyo xagga waxaa ka timi haddii uusan heeg dheer lahayn ama hoggaan ceeja hunguriga sudeer wuxuu ka ridi hogobyo shaydaane waxbaala inuu noogu iman xaradii ciideede kunhiiradoo kala noqdoo ibilka haaneedo huwan koluu u galo waa iyabahodan qabeenkaase hartigaba in badan baa ku nool hilib ugaadheed bal maxaa hobyo u dhigay arladii kale hoyaad rooni haaweydii aan dhacay maxaa haatufka u geeyey iyo wax lamida isna meel ka soo tuuraa la yidhi kolka waxaaba laysku hubaa gabagyaan ha-da laga duwino kolkaasaa waxaa haddana ka duwan qoladii dhabayood oo cali sheekh marake waxay ka sheegeen inuu qamaan ku yidhi qolqollada haddii ay martidu qabis ka soo siiso qoladiina ree faara waa laga qamaadaa ma dad baydunqali xoola waad ka qabtanaydeen meeshaa uu haddana qamaan soo celiyey oo dabeed qamaan soo celiyey ereyo ay ka mid ahaayeen hoos in laysu sheegaya haddii hadal la dayn waayo hidda xumo bah yaaquub nin og yahayd ma faaqidee marka uu gabay noocaasa soo celinayo ee waagii dambe inta laysu yimid aan kala hadhno waata meel laysugu yimid waata uu odhanayo ninkii la odhan jiray sheekh faarax jaawo aniga ii daayo dhabayacaba waan seetayne markuu odhanayo maanku wuxuu yidhi dharar maa ila joogay buuri horta intii jaahil ahay biyahayaa juluq siiyey oo jawlaantii ku tuuray xaggaysa xeeli jirta haddii saxaatan ajaa jiim bijaa loo hore jeedo ja maxaad ka malayn hadigaha jurmigooda labadee jil wala wadaagta aljawsna hay wax yihiin binaase yaa kala jeexay tumaa jaab quraaxaydo saana yaa ku jeclaaday saasuu faarax jaawiye kolkaasaa la yidhi haddee lama garanayo ee wax la garto noo sheeg baa la yidhi faarax jaawiye wuxuu yidhi maanku waa halkiisa ninkii socota mihaasha maydkiiyo isagu waa masoo lagu muuquunshaa oo waad u muhanduul hadday marinka yaallaan ama waad martihii reer haddaad magaca wadaagtaane dheeftaad martida siisay eed niman ku maamusay madhigaaba xeedhada maxaad uga muraad sheegan maal miyaa lagaa dhacay lagu kuniyo mahiira magan miyaa lagaa qaaday iyo midaad ku ceebowday madax miyaa lagaa lahay iyo niman maqaawiila mise waxaad martida siisay baad lacag ku miisaantay maxamuud taleebaan kolkaad qayladii marisay maxaa kaa maqnaa ood qalbiga uga madoobaatay miskiin gudubla weyn baa tihiin waana loo maragi alileh ma jeertee sidaa tahay nin wadayda waxaad aragga kaga milcatay maqalladaadii eh madhiyaaba dheef haddaad martida siisay odnan ku maamustay madhiyaaba xeedhada maxaad uga muraad sheegan maskax bari halaan lagu samayn midhifna loo yeelin mirna adan ku garan baan hayaa muruqyo gaabnayd cirka haddii aan madaxeenna kore meela ka xisaabno xaggee buu dawaarku u maraa falaga meeraya madadiisu meeshay ku taalo maba taqaanaane cisho mid ah dayacu uu maraa naafmadoobaha suxalku wax badan buu marxalo beedhan maaxa socodkoodu waaba isku midoo maba taqaanaane cuutaari iyo maalin arbacada muwaafaqa leh meeshay aljuus kaga marmaan maba taqaanaane midka curada meecaadda iyo godanta meesheeda masale gaab inaad wada tihiin maba taqaanaane biyo aan wayse kuu maydhi karin darabka mooyaane manfacadana kuu karinayoo lagama maarmaana gobgobana markaa ka ansixin maba taqaanaane nin muslina asaa naagihii meher u haynaynin isna wixii mashaqadaa ku dhigay maba taqaanaane waxaa iga maqan waxa saasa macnahay tarbiica u noqdaan maba taqaanaane abidkayga dadaan moogtanaa ima majiirayn miisaanna ima saari karo nini maleeyaa haddii aadan masaladaa furayn muhindiskaan sheegay ee maqlaay fagaaraha maxaad uga madiixaysa sheekh faarax jaawo kolkuu meelaha noocaasa wax furay tii dhabayaca ahayd waa isku meeraysatay dabeedna meeshii way ka luuday gaal talyaaniga dadka isugu yeedhayna wuxuu yidhi mar dambe isugu imaan maysaan gabayga ogeedeen baa iska lehe hartigaabow edabiyaaba bannaanka mar saasaa la yidhi laakiin haddee maqanciya wax kama buustihii qaayo kala seegayba meesha ku jirta oo nimankaa waanu sheekaysanay nimanbay nimankii isaga dhiman oo waxay doonaan way iska yirjiraahdaan kolba